alxamdu lilah thanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhumaa jahilnaa wadakirnaa minhumaa nasina waa casharkii labaatanaad kitaabka ariyaad albadiica fi usuuli اddiin wa bacdi furuuci اsharci calى madhab اlimaam الshaafici faslu fi lixsaari walfawaati wuxuu fasal u yahay qofkii laga cunaqabateeyey camalkii ee xajkii loo diiday iyo haddii uu dhaafo sanadkaas camalkii wa idaa munica markii la manciyo almuxrimu qofka muxrimka ah min itmaami arkaani nusuki camalka arkaantiisa taamyeelideeda xaj iyo cumro kuu doono ha noqde alladii camalkaasoo axrama bihi uu xarmaday ilaahayna kuma keeno qofkiibaa xajkii laga hor istaagay isagoo xiran ama isagoo cumradii xiran baa laga hor istaagay jaaza lahu waxaa u bannaan qofkaas an yataxallala inuu xalaaloobo oo muxuu samayn oo fayadbaxa uu gowraco shaatan neef ariya shaatuu gowracaya wayanwiya wuxuu niyeysanayaa adtaxallula xalaaloobid cinda dabxihaa gowraceeda agteeda markuu gowracayo xalaaloobid buu niyeysanayaa fain uxsirtum fama saysara min alhadyi soo mahay uma yuziila wuxuu zuulinayaa halaaa shacaraatin saddex timo ah buu min ra-si madaxiisa xagga madaxa weeye ka goynaya wayanwi wuu niyeysanayaa adtaxallula xalaaloobid cinda isaalatihaa timaha zuulintooda agteeda inuu xalaaloobayo buu niyeysanayaa camalkii ka baxayo ilaa waa laga hor istaagay fain cajaza hadduu ka cajizo wuxuu ka cajizay can idabxi gowrici ayuu ka cajizay neefkii ma gadi karo ama lamaba helayo ama qaali weeye lacagtii lagu yaqaanay buu ka badan yahay akhraja wuxuu bixiyaa dacaaman raashin oo biqiimati shaati neefkaas arigaayoo uu gowrici lahaa qiimaheeda ah qiimaheedu intee raashina buu goyn lahaa raashinka waa intaa markii la dhaho intiibuu bixinayaa wanawaa wuxuu niyeysaa adtaxallula xalaaloobid cinda ikhraajihi raashinka markuu bixinayo raashinkaa neefkiibuu bedel ka yahay waaye wayuqadimu wuxuu hormariyaa wayuqadimu ikhraaj dacaam wuxuu hormarinayaa raashinkaas bixintiisa buu hormarinayaa calaa isaalati shacr timaha zuulintooda taasuu ka hormarinaya ayib oo waxaa la hormarinayaa intaan timaha la jarin waxaa la la sameynayaa raashinkaa la bixinaya lanna raashinku bedelba wuxuu ka yahay neefkii la gowracayay saasuu sameynaya ayib raashinkaasoo markaa bixinaya intuusan madaxa jaran oo timaha wayuqadimu ikhraaja الطacaami calى isaalati الshacri saasaa loo akrinaya halka ikhraajada la kordhigaya ikhraaja acaam wey calى isaalati الshacr fain cajaza hadduu ka tabar gabo can icaami raashinkii bixintooda haddii ka cajizo saama waa sooma can kulli muddin mud kasta yowman maalin raashinku intee mud buu ahaan lahaa intaasoo mud mud kasta maalinha ka soom wataxallala waana xalaaloobaa biisaalati shacari timaha zuulintooda oo maca niyati niyo maceeda gowricii buu la yimid ama raashinkii buu baxshay haye muxuu kaloo samaynayaa wa taxallala walxaal qad taxallala wa taxallala waqad taxallala wuu xalaaloobay isla markaasba biisaalati shacr oo macniyi ah timahu zuuliyey niyana la xidhiidho walaa yatawaqafu kuma taagna ataxalulu xalaalowgu cala siyaami soonka arrintu hadday soon noqoto la dhihi mayo markaasuu intuu soonka dhammaysaa xalaaloobaysaa kuma xidhna taas ilaa soonka waqtigiisu waa dheeraan karaa intaasoo mud intaasoo bilood inay noqotaa dhici ka dhah marka iyadu kuma xirna soonkii uusan weli la imaan uu xalaalow walaa yalzamuhu kuma waajibahayo qofka qadaa-u maa shay qadihii taxallala minhu ka xalaaloobay xajkan iyo cumradan hadda uu ka xalaaloobay oo laga hor istaagay inuu qadeeyo waajib kuma aha maxaa yeelay bale yabqaa wuu baaqi noqonayaa fii dimati dimadiisi baa lagu leeyay xajkii cumradii dee lamaada imaam qofkii lama imaam waa laga hor istaag waa lagu leeyay waa lagu leeyay dimadiisi baa lagu leeyay kamaa kaana sou ahaaba qabla alixraami bihi qabla alixraami xirasho horteed bihi uu xajka xirto ama cumrada intausan shaygan xiran ka hor sawdi uu ahaayo loogu lahaa baa hadda lagu leeyahay ilaa waa laga hor istaagay qabla alixraami bihi xirasho horteed suu ahaa waaye ayuu qofkaas siiya ama bal yabqaa waa baaqi noqonayaa maa taxallala minhu camalkan uu ka xalaaloobay hadda fii dimatiibuu baaqi ku noqon kamaa kaana suuba ahaa qabla alixraami bihi intuusan xiran qofka isagoo carafo soo istaagay haddii loo diido dee uu xalaaloobo deedna cunaqabatayntii laga qaado dee waa qof la cunaqabatay isaguna waman dalaca calayhi qofkuu dushiisa kusoo dhasho alfajru waa berigu qof baa waagiu ku beryay yooma naxri laakiin waa maalinta ciidda oo tobanka ee xajka walxaal huwa muxrumun bilxaji xaj uu xiran yahay walam yudrig mana gaarin carafata carafa ma gaarin kama gaarin wax la daahayba carafo isagoo aan weli gaarin baa maalintii tobnaad waagii ku bariyey faqad xaqiiqay faatahu lxaju qofkaa xajkii waa ka tegey alxaju carafa nabigu yihi calayh salatu salaam qofkaa xajki waa dhaaf wawajaba calayhi waxaana ku waajiba an yataxallala inuu xalaaloobo bicamali cumratin cumro camalkeed dee xaj buu xirnaa u niyeysnaaye cumro camalkeed hala yimaado wayalzamuhu waxaana ku waajibaya qadaau lfaa'iti kii tegay qallihiisa fi sanati alqaabilati sanadka soo socota sanada sanadka soo qaabilsan xajkii laga hor istaagay ee carafa dhaaftay lagama hor istaageen carafa dhaaftay ha soo qalleeyo haddana iskama aadi kara wadankiisii cumraha u bedelo cumraha la yimaado ayib wayalzamhu waxaa kaloo ku waajiba dabxu shaati neef ariga gowriciis fii sanati alqadaa'i sanadka qallaha sanadka dambe u imaanayo neef ariga ha gowraco bacda alixraami bihi intuu xirtay dabadeed ama bada duuul bacda dukhuuli waqti lixraami bihi oo qabla alixraam ah labadaa jeer buu la imaan karaa faslu waman taraka qofkii ka taga shay-an shay qofkii ka taga oo min alwaajibaati waajibaadkii ka mid ah layska rabay waajibaadkii xajka ama cumrada aw amase facalo qofkii sameeya shay-an shay oo min almuxaramaati waxyaalaha la xarimay ka midabuu ku dhacay qaab dhiig lagu yeelanayo lazimahu damun dhiigaa ku waajiba intaa waa la gartay meelba u socdaay tana u socdaa wadimaa-u dhiigag oo fi lxaji iyo walcumrati ahaaday arbacatu aqsaamin waa afar qaybood intaanu usoo gogol dhiganay dhiigaga xajka iyo cumrada dhex dhaca ee yimaada waa afar nooc afartan noocna ixdaa wa cishriina sababan koob iyo labaatan sabab baa keena asbaabta keenta waa koob iyo labaatan laakiin markii laisku dhinac dhinac laga dhigo waa afar nooc haye kan u horeeya muratabun oo muqadarun weeye dhiig la kala tartiibiyey oo la qadaray oo qorshaysan oo la qorsheeyey kan labaadna waa muratabun oo mucadalun waxo dhan waa lagu fasiri doonaa ee la cadliyey kan saddexaadna waa mukhayarun oo muqadarun mid laisdoorgeliyey oo kaa iyo kaa iyo kaa adaa u doorle ah laakiin muqadar ah mid kasta intaa ka sameynays kan afraad waa mukhayarun oo mucadalun weeye afartaas nooc wey falmuratabu kan muratabka huwa isagu alladii waa midka muratab maxaa la dhahaa muratab waa in lagu baro muqadar waa in lagu baro mucadal waa in lagu baro mukhayar waa in lagu baro kan u horeeya oo la yiraahdo muratab alladii waa midka laa yasixu usan asaxayn alintiqaalu in laga guuro canhu dhiiggaas ilaa bedelihi bedelkiisana loo guuro aysan asaxayn ilaa cinda alcajzi in laga cajiza mooyaane canhu dhiigi muratab waa kala tartiibsan yahay wey tartiibta ilaali kaa hore baa lagaa rabaa wey marka hore haddaa ka cajistid buu kan labaad la imaan karaa shayga labaad u guuri karaa dhiigga ta ka tago nooc ku-xiga samayn karaa muratab waa maxay macnaheedu kan koowaad waa inaad ka bilowdo tartiibta bedelkiisa ma aadi kadhid ilaa inaad cajisid mooyaane ee adoo aan ka cajisin oo qofkii awoodi kara dhiiggii inta dhiiggii iska daayo kan kale ma samayn kara wey muratab horta macnaheedu waa gartay walmukhayaru midka mukhayarkaana bicagsihi muratabka cagsigiisa wey muratabka cagsigiis waa maxay muratabka waxaa lagu yihi kan hore kama guuri kadhid ilaa inaa ka cajisid mooyaane kanna waa sidaa cagsigeed oo kaa doontaa samayn ka dhaawe mukhayar waa sidaa cagsigeed kan hore kan labaad kan saddexaad kaa doontaa samayn ka dhaawe waa mukhayar adoo kii hore samayn karaa kan labaad u guuri kadhaa mukhayarka adaa lagu adaa lagu takhyiir geliyey haye magacyadii maxaa haray mucadal walmucadalu kan mucadalkaa huwa isagu waa dhiigga huwa waa dhiigga alladii kaasoo huwa dhiiggaas alladii waa midka yuntaqalu laga guurayo canu xaggiisa waa cadlin xaggee loo guurin ilaa shayin aakhara shay kale laakiin biqiimatihi dhiigga qiimihiisa baa shayga kale loogu guuraya shaygan dhiiggaana qofkan laga rabay haye dhiiggan waxaa looga guuri karaa dhiiggan inta la qiimeeyo qiimihiisu wixii ay goyn lahaayeen oo raashina maalan marka mucadalku waxaa weeye waa laga guuri karaa dhiigga marka laga guurayo shayga labaadna loo guurayo qiimo ka yar looguma guuri karee qiimihiisi baa looga guuraya kaa hore oo dhiigaha qiimihiisa neefkaa qiimihiisu intee ahaa mucadal baa la waa la cadliyey maxaa maxaa maxaa lacagtiisu intee ahayd intaa lacagtaa intee bay cadli ahaan goyn kadhaa u dhigantaa wey u beegtoon waalmuqadaru midka muqadarka la yidhaahdo ilaa waxau ka bilaabay marka hore muratabun oo muqadarun muratabun baa lagugu soo sharxay awel muqadarun baa ku xiga muqadarun waa maxay walmuqadaru aladi ka weeye yuntaqalu canhu xaggiisa laga guurayo ilaa shay-in baa loo guuraya waa la qadarayo shaygaasoo laa yaziidu an ziyaadan walaa yanqusu an nayraana ilaa waa la qadaray qorsho wey qorshayn wey shaygan aa ka guudhay dhiigga ah shayga looga guurayaaye waa shay iska go-an mana kordho mana yaraado haa mana kordho mana yaraado waa lagu sheegi doonaa isagaa weli kuu soo wadee waxay wey dhiiggaa ma weyday haa waxaan samee waxaan mana ziyaadayaan mana nusqaamayaan tan haddaa weydadna waxaa ku sii xiji waa isku hal wax mana ziyaadayaan mana nusqaamayaan wa asbaabu lmuratabi lmuqadari dhigaga kee u horeeyey muratab muqadara soo mahay mid la kala tartiibiyey kan koowaad kama guuri kadho ilaa inaa ka cajis mooyaane muqadarna oo kaa u guuraysa waa qadaran yahay waa in la yaqaan asbaabta keenta koob iyo labaatankii sababba halkaan aa ka tirin kadha kan asbaabtiisu waa tiscatu waa sagaal sagaal sabab sagaalkaa sabab mid ka mid ah hadday qofka ku dhacdo dhiigga laga rabo waa damun muratabun muqadarun baa laga rabaa waa maxay kan koowaad sagaalka iska tiri atamatucu koow tamatuc waa maxay qofka inta cumraystay bilihii xajka xajkii sugaya hadhowna xajiyey dhiig baa laga rabaa faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi qur-aanka kariimka dhiig baa laga rabaa dhiiggaas waa muratab muqadara tamatucu sababkeena wey qiraankuna waa sababkeena qiraanku waa maxay xaj iyo cumro isku mar la xirtay waxaa kaloo keena wafawaatulxaji xajka tegidiis qof baa xajkii dhaaf oo see kugu dhaaf qofka xaj ku dhaafi karaa carafaa dhaaftay haddaa soo mar dhiiggaasaa laga rabaa muratab muqadar wa tarku lixraam xirashadii min almiiqaat miiqaadkii laga soo xiran lahaa buu ka tegey oo ama dhaaf sooma dhaafin miiqaadkaa ka xiran lahayd qofka hadduu dhaafay dhiig baa laga rabaa waa muratab muqadara wa tarku mabiti musdelifata meesha musdelifo la yihahdo habeenka tobnaad loo hoydo hoyaatinkeedi buu ka tegideydi wey dhiiggaasaa laga rabaa wa mabiti minan minahu ku hoyaatinkeedi minaha minaa lagu hoydaa tiibuu ka tegi cududaarna male dhiiggaa laga laga rabaa wa tarki ramyiljimaari buuraha ganashadooda ka tegidooda dhagax tuurkiibuu ka tegi ama qeyb ka midu ka tegi saddex dhagaxoo kaleo ka tegay dhiig baa laga rabaa wa tarku dawaafi lwadaac dawaafkii sagootiga u dambeeyey ee markii lasoo tegayey buu ka tegey cududaarna ma leh dhiiggaasaa laga rabaa wa kullu sunnatin sunno dhammaanteed oo fi nusuki camalka dhexdiisa ahaatay taasoo nadaraha uu nadarey ashaksu shaksigu ku dul nadray calaa nafsihi naftiisa oo wakhaalafa hadhowna ou khilaafay nadrahu nadarkiis yana waa lamid camalka sunno ku jirdhay buu nadar buu gala ilaahay baa u nadray buu yihi inaan la imaado tusaale kaan nadara waaba inuu nadro alxalqa sunnada hadda maxaa looga jeedaa camalku meesha yaallay buu nadar ku gala wuxuu nadray alxalqa tima xiirid timaa inaa xiiraa nadra buu yihi ma samayne wuu khilaafaye faqasara waa gaabiye awil mashyabu nadri ilaahay waxaan u nadray inaan socod ku maro camalkan kuma marine farakiba gaadiid buu raaca ama wuxuu yidhi ilaahay ifraad baan u nadri inaan nooca ifraadka u xajiyo tamatuc buu ka dhigay ama qiiraan buu nadri iyo wixii la mid ah ama ninkii ajiirka ahaa baa khilaafay wixii loo kiraystay haye kuwaas wey wa fii kulli waaxidatin mid kasta oo min haadihi tan ka mid a atiscati sagaalkaa shaatu neef arya ahaaday fama staysara wixii sahlanaada min al waxa ugu sahlan waa neef arya moogta fa calayhi ma staysara min alhadi baa dushiisa ah neef arya sagaalkaa mid ka mid a hadduu sameeyo neef ariyaa laga rabaa oo marna waajibaad buu ka tegi arkaan maaha waxaani moogta marna xaaraan buu sameeyey arrimahay ka imaanayaan aduu arrimahaanu la yimi fain cajaza canhaa marka wakaa horta muratab waxa weeye dhiiggii wakaa marka waa muratab waana muqadar see u yahay dhiig baa kow ah fain cajaza canhaa shaatada hadduu ka cajizo xaramkiiba xoole waa laga waay ama qiimihii baa cirkaas ku shareeray ama isagaa lacagta u baahan oo aan kaba maarmi karin fa sawmu cashrata ayaamin toban maalmood soonkood baa dushiisa ah alaaثatin saddex fi lxaji buu ku soomayaa in amkana sawmuhaa soonkooda hadduu suurtagal yahay ha sawmuhaa saddexdaa soonkeeda fiihi xajka lagu soomo wa sabcatin toddobana idaa rajaca markuu noqdo ilaa wadanihi dalkiisa faman faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaami fi اlxaji wa sabcatin soo mahay toddobana markuu noqdo marka saasay u kala tartiibsanta waana muqadaro waa la yaqaanaa kan laga guuramaha kan kale inta uu yahay waa toban maalmood waaye walilmuratabi dhiigga muratabkaa almucadali ee mucadalkaa ee shayga inta la qiimeeyo inta u dhiganta loo guurayo sababaani baa u ahaaday laba sabab sagaal sabab baa awal hayn labadan ku dar koo iyo toban sabab soo ma laba sabab aljimaacu lmufsidu jimaaca wax fasahaadiya waaye dee qabla taxallul alwal waaye buu la yimi waa sabab jimaacaas waa sabab iyo walixsaaru sharid ama go-doomin ama cunoqabatayn ama mancin wahuwa ixsaar haddaa maqato fain xusirtum samahay wahuwa almancu waa diidid min itmaami arkaani nusuki camalka arkaantiisa taameelideeda la manciyo loo diido labadaas sabab baa keena dhiiggaasi muxuu yahay waxaa la yihaahdaa muratab waa kala tartiibsan yahay laakiin kan hore markii la waayo kan dambe loo guurayo waa mucadal kaas wuxuu goyn lahaaba intee u dhigantaa la dhahayaa waaye halkan wuxuu yidhi waqad taqadama waxaa noo soo hormaray haddeer dhow maa yejibu wixii waajibay cindal madaha casharkii hore weeye shalay maa yejibu wixii waajibay maakii yejibu waajibay cinda alcajzi cajzi iyo tabargab agteed canilbadanati laga cajisay iljimaaci jimac dhex qofkii jimaaca la yimid neefkii geela ahaa hadduu ka cajizo maxay ahayd fa baqaratun neef loo-a soo mahay haddii kalena sabcu shiyaahin toddoba ariya soo mahay taa horaan usoo marray buu kuleeyahy la soco waqad taqadama waaye waxa weeye daalimka wax uga daran baa la yidhi ninka kitaabka akhrisanaya laanna meel horaa lagu xawaalaynaya meeshii hore inuu la socdo iyo in kale dee isagaa isgaranaya kamaa taqadama haddii la yidhahdo dee wixii lasoo dhaafay waa inuu la socdo kamaa sayaatiina ninka akrinaya u daranta waxa soo socda hadduusan warka hayn ya walba la socon waa hawl iyaduna waaye waxaa kaloo noo soo hormaray wa cinda alcajzi markii laga cajizo canishaati shaato iyana waa noo soo hormaray wixii waqad taqadama maa yajibu cinda alcajzi can ishaati neefka ariga haddii laga cajizana iyana waa inoo soo hormadha waxa waajibaya xaggee noogu soo hormadha fil ixsaari haddeer ixsaarkii fasalkaana casharka ka soo bilownay ee ixsaarka ahaa baa iyadana kusoo qaadanay waaya oo qofkii laga go-doominayay weye neef arigu bixinay fain cajaza can dabxi neefki hadduu kari waayo akhraja طacaama oo biqiimati shaati waa ta hadda soo qaadanay neef arigo shaatada qiimaheeda ah baa laga ribi taasina wata labada waa noo soo hormaray wa asbaabu lmukhayari kan mukhayarka ah almuqadari weliba muqadarka waa dam waa mukhayar waa la doorgelay laakiin waana muqadar saddexdaas shay kaa doontaysa mid kasta intuu yahay waa la yaqaan waa qadaran yahay tamaaniyatun waa sideed sagaal meela iyo laba sabab oo meela koob iyo toban sideedaana ku dar sagaal iyo toban soo ma sagaal iyo toban sabab baa marayna koob iyo labaatan sabab baa la gaarsiiyaa waaya tamaaniyatu waa sideed kan mukhayarka ah isaalatu shacari timaha zuulintood isagoo camalkii weli ku jira buu tima iska jara walad faari cidiyaha zuulintood cidiyo iska gooy waaye walubs xirasho dhar loo diidanaa wadahnu subkashu watadayubu ya isdhiibayn wa muqadimaat اljimaac jimaaca muqadimaadkiisa walwadu oo bayna altaxalluleyni labadii xalaalow dhexdooda ah xalaalowga hore haddooba kasii horeeya camalkii uu jimaac mufsid u ahaa kaasi ma ogtahay midkaani waxa weeye camalkii waa jiraaye waxa weeyaan labadii xalaalow xalaalowgii hore dabadeed iyo xalaalowgii labaad dhexdooda baa jimaacani dhaca iyo wabacdaljimaaci jimaac dabadii almufsidi wax fasahaadinay xalaalowgii ka hore oo aan dhicin uusan la imaan taxalulkii awalka ahaa buu jimaac la yimi deedna jimaaca mufsidkaa dabadiisa buu misna jimaac kale la yimi waaye wbacd اljimaac اlmfsid iyo waqabla tamaami اlfaasidi kii faasidka ahaa taam noqoshadiisa horteed jimaac mfsida markuu la yimid camalka waa atimulxaji walcumrata lilahi lagama bixi kare iyagoo aan hagaagsaneyn oo hadhow la qalayn doonaa layska wad baa lagu leeyahay dhammaystir xajkii cumrada salaada dib udhow waa laga tigi m lama sii wadi karo iyo soonka iyo laakiin kuwan waa la taam yeelaya jimaacii mfsidkaa xumeynayay oo ka dhacay buu isagoo aan camalkii taam yeelin buu misna jimaac kale u noqdo waa sideedaas wa fii kulli waaxidati mid kasta oo min haadihi hamaaniyati sideedan ka mid ah yatakhayaru waa kan mukhayar inuu yahay dhigaan wuxuu door qaadanayaa beyna dabxi shaatin neef ariga gowraceed aw itasaduqi inuu sadaqayso bihalaathati siicaanin saddex saac saacyaal oo saddexa saddex saac yaa la siinayaa saddex saac calaa sittati masaakiina lix masaakiina saac waa afar konba mogta halkii saac laba miskiinsi wuxuu waa saddex saac barya bar kiiba laba migsi saaca kalena laba miskiinsi saaca kalena laba miskiinsi lix miskiin soo maaha laba miskiin laba miskiin laba miskiin waxaa a qaybsana waa saddex saac mid kastaaba saac barkii buu qaadanayaa waay waay fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusukintii likulli miskiinin oo minhum wuxuu waxa u ahaaday nisfu saacin saac barki aw amase sawmu halaaata ayaamin ama saddex maalmood soonkood neef ariyaa la gowracay hadduu doonana saddex saac buu bixinayaa hadduu doonana saddex maalmood buu soomayaa saddexda mukhayarka waa kuwa ma ogta marka waa maxay fa fidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nus waay nef nef gowrac wey nusub marka waana mukhayar mukhayar ha ahaadee waa muqadaro waa qadaran yahay soonka lagaa rabo waa qadaran yahay waa saddex maalmood raashinka lagaa rabo waa qadaran yahay waa saddex saac oo lix miskiin iyana la siinayo waxa horeo lagaa rabo waa neef ariya saddexdaa kul doono samaynaya waa mukhayar waana muqadar walilmukhayari damkii mukhayarka ahaa almucadali muqadar aan ahayna mucadal ah oo la cadlinayo waxaa qiimahooda loo fiirinayo sababaani baa u hadlay laba sabab faqad oo keliya intee sabab awal hayn sagaal iyo toban sabab baan hayn sagaal meelah iyo sideed meelah iyo laba meel ah waaye iyo labadan hadda wakaa labadan sabab waa maxay itlaafu saydi ugaarta lifinteed ugaarta waa midka beriga ah xurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruma waayo ayib ugaarta beriga iyo washa jari geedaha tilfintooda geed weyn hadduu geeyo saca laga rabaa oo neef geela geedka yarna dee ari baa la bixinaya waqad taqadama waxaa noo soo hormaray alwaajibu kan waajibay fi saydi ugaar haddii la dilo so fa jazaa-un milu maa qatala min annacam ugaartaa xoolaha kay ka shabahda soo lama bixinay gorayada soo geela iyo iyada isma shabahaan qoorta dheer iyo taagnaanta iyo labada lugood qaabka ay tahay taa waa inoo soo hormar wa milu waxaa la mid ah alwaajibu kan waajibaya fi shajari geeduhuna waa la mid wixii ugaarta laga bixiya taasi la midi ayb qof kastoo neef ariga lagu yeeshay loo ama geel waa gowrici karaa ilaa jazaa-u saydka mooyaane ugaarta iyada mithli baa la rabaa wax waa inagi lahayn kan ka sareeyaa loomaba baahnaba xoolahan dhiigagan oo dhan niyaa la rabaa marka la gowracayo ama wakiilka marka loo dhiibayo gowracayo wakiilka wuu u bandhigi kara dhihi karaa iga gowrac walaa yasixu ma asaxayo dabxu haadihi dimaa-i dhiigagan ee tan a gowraceedu kullihaa dhammaanteed walaa tafriqatiha qaybinteeduna ma ansaxayso walaa tafriqati acaami cunadii in la qaybiyo raashinkii bedelaha iyada bedelkeeda aha ya bedelaha bedela dimaay dhiigga bedelkiisa raashinka aha waxaasoo dhan ma ansaxayaan ilaa fi lxaram xaramka mooyaane ay maxalinkaan ya xaramka meeshaa doonta ka joog meelo gaar looga dhigay waa jiraan oo kawaano iyo hadda xeryo xoolo iyo looga dhigay xaramka meeshaa doontaa ku gowrici kardha laakiin inuu qofku dhaho neef arigaa igu waajibay wadankii baan dhahaya halaga soo gowraco arigan waaba igu qaaliya maaro ma hayee inuu yihahdo ma ogola waaye wayustathnaa waxaa laga soo reebay minhaa dhiigagan damulxisaari dhiigga sharidda fa yudbaxu isaga waa la gowrici karaa fii makaanilxisaari go-doominta meesheeda meesha qofka la yidhi halkaan ma dhaafi kadho lagu sharay ama lagu cunaqbatay si waa ku gowrici kara hadduu xoolahayo fa yadbaxu waa gowracayaa fii makaani lixsaari go-doominta makaankeeda iyo sharidda booskeeda u ku gowrac wayufaraqu huwa wayufaraqu waa la kala geyn huwa dhiigga ow bedelo ama dhiigga bedelkiisao raashinkii ah fiihi fii makaani lxisaari meeshaa qofka lagu sharay xilli iyo xaramkay doonto ha noqoto walaa yasixu mana ansaxayo naqluhu raridiisa naqluhu dhiiggaa raridiisu canhu xaramka laga raro ilaa il may canhu makaankaa laga raro qofka lagu go-doomiyey meel kale looma rari karo ilaa ilal xaram xaramka waa loo sii rari karaa laakiin meesha meel aan ahayn aan xaramkiina ahayn looma dhigi karo baabu اضaxiyati udxiyadii buu u baab yahay wاlcaqiiqa hadda udxiyadaas soo horeysa udxiyo maalinta ciiddaa la gowracaya ilaa ayaamu tashriiq oo dhan caqiiqana waxaa la yidhaahdaa ilmo dhashay darteed waxa la gowracayo ta timaha laga xiro loo gowraco addaxiyatu udxiyadu sunatu mu-akadatun sunno la adkeeye weye fii jamiici iljihaati jihooyinka dhammaantood meel kasta wey miyi iyo magaalaba udxiyada ha la qalo safar iyo muqiimba xaaji iyo keyrba wayaziidu ta-akuduhaa ta-akudkeedu waa ziyaadaya adkaanshaheedu fii xaqi lxaaji fii xaqi lxujaaji kuwa xujaajta xaqooda biminan meesha minal kuso xujaydiyo mina joogta minaba maxaa loogu baxshay waxa dhiig lagu daadinayo halkaas ha ku gowraca wayadkhulu waqtuhaa waqtigeedu waa soo galaya idaa dalacat ishamsu qoraxdu markay dhalato baa waqtigeedu soo gelaya wamadaa zamanu zamana tagoy zamankaas iyo saco u waasca noqonaya salaatal ciidi ciidda salaadeeda iyo wakhudbatayhi ciidda labadeeda khudbo barqadii mar hadday xoogaa qorax waxyar soo socoto xilli lagana khudbeyn kara salaadna laga tukan karay waa la gowrici karaa wayastamiru wuu daa'imayaa waqtigu addaa-an isagoo addaa ah xaalu yahay ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxdu ka dhacayso aakhira ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqi aakhirkooda ahalaaati ee saddexda ciidii maalinta kow iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex tobnaad ilaa qoraxdu ka dhacayso xilligaa doontaa gowrici ka dhac faman dabaxa qofkii gowraca daxiyatahu udxiyadiisa qabla dukuuli waqtiha waqtigeeda soo gelideeda horteed qoraxdiiba ma soo bixin habeenkiiba ku guuray ama aroor hore lam taqac uma dhici mayso lahu isaga daxiyatan udxiyo udhici mayso udxiyo uma aha wakadaa waxaa lamida man qofkii dabaxaha gowraca bacda khuruuji waqtiha waqtigeedu intuu baxay dabadeed ayaamu tashriiqi dhammaadeen maalin dambe iyana waqtigu waa dhaafay ilaa idaa nadara markuu nadray mooyaane daxiyatan udxiyo oo mucayanatan la cayinay neefkan baan ilaahay u nadray neef la yaqaan inaan gowraco yiri udxiyo ahaan mucayanatan daxiyatan mucayanatan la cayinay oo la magacaabay aw daxiyatan oo fii dimatihi daxiyo oo dimadiisa ah waay wuxuu yidhi buu nadri ilaah waxay ugu leedahay yidhi udxiyaan kuu nadri uma cayana wuxuu cayinay almandura kii la nadra wuxuu yidhi taan kuu nadrana waa midaan wa akhara dabxa gowricii buuna gadaal marshay xataa kharajal waqtu ilaa waqtigii baxay fa inahu yalzamuhu waxaa ku waajibaya yalzamuhu dabxigii baa ku waajibayay bacdahu bacda khuruujiilwaqti mid waqtigeedu baxoo la gowraci karo taasaa jidheh ama ka mid a wayakuunu qadaan qallowna noqonaya wayaxrumu waxaa xaaraana taakhiiru dabxilwaajibati udxiyadii waajibtay gowraceeda gadaalmarinteeda can waqtiha laga gadaalmariya xaaraan wey bilaa cudrin cudurdaar la-aan qofaan cudurdaar haysan ma gadaalmarin karo walaa yasixu ma ansaxayo atadxiyatu udxiyo ilaa bilancaami nicmooley mooyaane xoolaha geelyaariga lobaa lagu udxiyeysanaya inta waara lasoo ugaarsada la dhihimayo udxiyan ka dhigay wa afdalaha waxaa ugu fiican baciiru neef geela wey baciir isma jinsi neef geela laba iyo dhadig waxu doona ha noqo uma baqaratun neef lo ah xabad lo ah uma shaatun neef ari ah weliba idaha horeeya riyaha ku xiga toddoba qof neef geela waa wadaagsan karaan ama neef lo ah waxaa ku xiga wa sabcu shiyaahin toddoba ariya baa afdalo ka fadli badan toddobada qof kale gowracdaan min baciirin hal neefoo geelo ay wadaagsadaan hilibkaa kala socsocon baa ka fiican wadaanu idaha afdalo ka fiican min almaczi riyaha ari caddaha ya waay oo idahaaba hilib badan buu leeyahy oo iyagaa subag badan buu yidhi waay watasixu way ansaxaysaa tadxiyada ama udxiyadu bidakari mid lab iyo walunha neef lab iyo neef dhadig baa la qali karaa ilaa idaa kaanad midda dhadig markay tahay mooyaane xubla mid riman waay taa markay tahay mooyaane wadakaru kan lab ayaaba afdalu ka fiican midka dhadig hilibka neefka lab baa fiican fain kahura hadduu bato nazawaanuhu bootintiisa iyo wax abaahintiisa iyo neefka qoorka xoolaha ku jira fal unfaa midda dhadig allati taasoo lam telid aan waxba dhalin neef ari aan weli wax dhalin ama neef xoolaha kale aan weli wax dhalin baa afdalo ka fiican minhu kan lab oo qoorka ah iyadaa ka heli fiican markaas wlmujzu midka gudaya min alibili geela maakii weeye tama lahu u taam noqday khamsu siniina shan sano wadakhala gudagalay fi saadisati sanadkii lixaad neefka geela intaa hajiro wa min albaqari looda walmaczi riyaha iyo arigaba may walmaczi riyaha keliya dheh maa tama lahu sanataani laba sana waxay u taam noqdeen weeye wadakhala gudagalay fi haaliati sanadka saddexaad wa min addaani idahana maakii weeye tama lahu sanatun hal sanad u taam noqday oo amase asqada hanaayaah waaya waxaa dhaatay ilkihiis ilka jebis marka ilkahaasuu riday oo ka ka maqan meesha bacda sittata ashhurin lix bilood keliya isagoo jira baa neefkan idaha ah ilkahan daadshi way ka maqan yihiinba ayb laakin waa lix bilood ka bacdi marka iduhu laba meelood bay haystaan inay sanad gaaraan iyo inay ilkahaasi daataan kii hormaraba waa lagu udxooyeysan karaa asqada hanaayahu bacda sittata ashhur walaa yujzu gudi mayo udxiyada maa shay fiihi dhexdiisa jarabun cadha tahay walow yasiran wax yar ba allah ka dhig neef cadho qaba lama ogola walaa maana asix mayo fiihi dhexdiisa husaalun weydnima tahay hilibkiisa yaa raba waaw caate aw amase carajun uu yahay waxa ah caraj dhutin aw amase cawarun cawar baa ah in carowarnaan aw maradun bayinun ama xanuun iskaba muuqdaa buu qabaa kuwaasoo dhan lamar neefkan de indhahala cunna wuxuusan arkay geedihii iyo wixii hilib fiican yeelan mayo leanna si fiican uma daabi karo waxaasoo dhan baa la diiday walaa maana ma gudayo infasala uu ka go-ay ka socmay minhu xaggiisa juz-un xubin maakuulun la cuni lahaa juz laqaa la isticmaali lahaa shayga uu ka go-an yahay isna gudi mayo walow yasiran wax yar baa allaha ka dhig ka maqduucati luduni dhegtii baa la gooyey geexolaha furaha iyo loo yeelo furta go-an tahay iyo dabadu miday go-an tahay mid barida qaar maqan yahay mid candhada iyo naasaha qaar maqan yahay mid dhaga-la-aan lagu abuuray ariga waxay doonta ha noqoto ilaa walow yasiir ila alkhasiya mooyaane kan dhufaanan kaa dhib male dee dhufaankiisa xiniyihii baa la baxshay ama waa la tuma taa dhib male nebigaa udxiyo gowracay kabshayni oo mawja-ayni walxaaka kaa dhufaanan isaga hilibkaa fiicnaadaba waay marka neefafkaasaa la gowracaya noocaas tilmaantaa leh ayib gees hadduu jaban yahay dhib ma leh ama geesanaan ba awal loo abuuray ama wixii lamid a ilaa hilibka waxba gaarsiin mayaan kuwaas wayaxrumu waxaa xaaraana alaklu cunid min adaxiyati اlwaajibati oo daxiyada waajibka in wax laga cuno nadar iyo midhawaxba ah ama wuxuu yidhi ilahay hadduu hebel ii shaafiyo iyo wixii lamid ah wayajibu waxaa waajiba atasaduqu sadaqaysi bihaa iyada la sadaqaysa kullahaa dhammaanta xataa haraggeeda saanta iyo waxeed o dhan waa la sadaqaynaya waajib hadday ta afka lama saaro wuxuu cun haddii kale waa magdhabaya wsunnatu sunnadu waxaa weeye an yakula inuu cuno min adaxiyati اlmasnuunati udxiyada la suneeya inuu wax ka cunaa fiican walafdalu sida fadliga badan alaklu inuu wax ka cuno weeye min kabidaha beerkeeda udxiya sunaa neef udxiyaa war qala beerkaa wax ka dhadhasho wayajibu tasaduqu inuu sadaqayso waa waajib bijuzin qeyb oo min laxmaa hilibkeeda ka mida nayi-an xaalu yahay isagoo ceeriin hilibkan isagoo ceeriin qaar ha la baxo isagoo aan karin aan jarjarin walafdalu sida fadliga badan atasaduqu sadaqaysi weeye bima bihaa iyada kullihaa dhammaanteed ilaa luqaman luqmado mooyaane luqmadahaasoo yatabaraka uu barakayso biaglaha cunideed xoogaa af afgelgelisa mooyaane waxa kale ha iska sadaqayso fakuluu minhaa fain lam yafcal hadduusan samayn uusan sadaqaysan dhammaanteed tasadaqa biuluiha saddex meelood meesheed buu sadaqaysan wa ahdaa uluha ulufkeed saddex meelood meel hadiy ka dhigay wa akala uluha saddex meelood meesheedna waa cunayaa saddex qaybood hau qayb bar waa sadaqo barna waa hadiyad hadiyadu de iyo sadaqadu waa kala labe wasunatu sunadu waxaa weeye an yadbaxahaa inuu udxiyada gowraco arajulu ninku binafsihi nafsad ahaantiis isagoo ha gowracdo neefkiis waa an yaxdura dabxa haddii kale waa inuu gowraca xaadiro man qofkii lam yadbax aan gowracayn isagoo binafsihi nafsad ahaantiisa kaan u gowracayn meesha lagu gowracayo ha joogo wayusamiya wa an yusamiya waa inuu magacaabo bismi illaah ku gowraco wayukabira wayukabir allah ilahina waa inuu kubaar tacaala waay saddex tacaala cinda dabxi gowraca agtiisa wayusaliya wa an yusaliya waa inuu ku saliyo wayusalima wayusalima waa inuu salaamo على النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب